xulka kubadda cagta ee dalka morocco ayaa xalay sameeyey taariikh kadib markii ay u soo gudbeen samafaanalaha tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee qatar ka soconaya morocco ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka bortugiiska waxaana uu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaana ee heerkaasi gaara tan iyo markii tartankaasi ee kubadda cagta la aasaasay kii wariyaha v o a intisaar saalax xuseen oo boqosho ku joogta morocco ayaa la kulantay qaar ka mid ah shacabka waddankaasi waxaana ay soo dirtay warbixin la xidhiirta sida jawiga waddanka morocco gaar ahaan kasablanka uu ahaa
xulka qaranka morocco ayaa kusoo baxay samafinaalka koobka adduunka iyadoo morocco ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee afrikaanaha ee soo gaara samafinaalka koobka adduunka guusha ay gaareen xulka qaranka morocco ayaa waxaa ku hogaamiyey ciyaaryahan yuusuf al nasri oo madaxa ku dhaliyey goolka ay guusha kusoo hoyeen kadib markii ay soo idlaatay ciyaarta ayaa durbadiiba waxaa dabaaldegya ay ka bilowdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka morocco haddaba qaar ka mid ah dadka isugu soo baxay xaafadaha magaalada casablanka oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa ay cabireen dareenkooda ku aadan guusha ay soo hoyiyeen xulkooda qaranka intisaar saal xuseen VOA Morocco